magaalada jabuuti ee dalka jabuuti waxaa lagu soo gabagabeeyey shirka dalalka ku bahoobay ururka a c p ee la yidhaahdo dalalka afrika kuwa kulaala badda basifiga iyo karibiyaanka iyo sidoo kaleeto dhinaca midowda yurub dalal ka mida oo maalmahan halkaasi shir uga socday dulucda kulankaasi ayaa wuxuu ku saabsanaa deeqaha midowda yurub waa wadamada laysku yiraahdo european unionka ay ku kaalmayso dalalkaasi laysku yiraahdo a c p haddaba wariyaha v o eda rabadaan muuse ayaa warbixintan kasoo diray jabuuti magaalada jabuuti waxaa si rasmiya habeenimadii xalay loogu soo gebagabeeyey shirweynaha dalalka a c p african caribin and pacific oo ah dalalka afrika jasiiradaha karabiin iyo kuwa ku teedsan xeebaha badweynta basifiga iyo ururka midowda yurub oo maalmahan kalfadhigoodii uga socday jabuuti midowda yurub oo iskaashi la wadaaga dalalka a c p ayaa maalgeliya mashaariic horumarneed oo laga hirgeliyo wadamadaasi inkastoo reer yurub ay inta badan shuruuda ku xidhaan kaalmadaasi dhaqaale wasiirka maaliyadda dhaqaalaha iyo warshadaha ilyaas muuse dawaale oo gudoominaya howlaha shirka ayaa iga waramay howlaha shirka waxaa kaloo muhiima oo haddaba maanta aan ka wada tashananay qaabka dambe ee looga degayo ilaaqaadkaas iyo isdhexgalka maaragtay yurub iyo lase afrikaanka xilliga ay noqoto horumarinka dalalka bariga afrika iyo afrikadaba caam ahaan muddada laga joogo hadduu ila hiraado labada kun iyo labaatanka maadaama uu programkani koobiyo tobnaad uu noqonayo kii u dambeeyey oo lagu jiro ina ku kale looga gudbo kaasina muxuu noqonayaa yurub maxay damacsan tahay sidee baan maaragtay aan u xoojinnaa ilaaqaadkaas iyadoonan aynan ku jirin tu aan amar lanoogu siinayo oo siyaasad ahaan la rabo inaa maaragtay lanoogu tilmaamo dariiqyada aan maaragtay amba qaabka aan dalalkayaga u maareynayno dhinac kale wasiirka maaliyadda dhaqaalaha iyo warshadaha jabuuti eliyas muuse dawaale ayaan wax ka weydiiyey aragtida uu ka qabo heshiiskii ganacsi ee dhowaanta madaxweyneyaasha afrikaanku ay ku kala saxeexdaan magaalada kigaali ee xarunta dalka ruwanda waxaan ognahay inay madaxda afrikadu maanta ay ka midaysan tahay inaa laka midho dhaliyo maadaama hindisahaasi uu keeni doono dhaqaalaha iyo kobaca iyo horumarka afrikada meel baaxad leh oo quruxsan uu gaarsiini doono waxaa kaloon ognahay afrikadu mustaqbalka waxay noqoni doontaa qaaradda mujtamac ahaan ugu dad badan waxay noqoni doontaa dadkaasi weliba afrikaanka ee mustaqbalku kuwa ugu dhalinyar buu noqon doona waxaa kale oo dhinacan kale aan ku haynaa wax alle wixii macdam iyo khayraadka dabiiciga ee adduunka jira intiisa ugu badan inay afrika ay taallo amba ay ku hadhay in badan baa lasoo dhacay afrika in badan baa lasoo shaxaaday afrika wakhtigiibaa imiday khayraadkaasi afrikadu sidii ay uga faa'iidaysan lahayd u faa'iidaysigaasna wuxuu ka imanayaa inaa warshadeyntii la gaadho inaa isdhexgalkii la gaadho inaa baayac mushtarka afrikada dhexdeedu uu si khafiifa ugu kala gudbi karo dadkuna ay iskugu kala gudbi karaan danjiraha jabuuti u fadhiya magaalada bruselis ee xarunta midowda yurub ambasader cumar cabdi siciid ayaa iga warramay waxyaabaha laysla qaatay shirkan waxaa ka soo baxay wax natiijo leh taasoo ah in maxaa la yidhaahdaa gobolka est africa uu wadatashida iminka u bilaabay ee jabuuti ku bilaabmay lasii xoojiyo in shirka layskugu iman doono bisha mee ee layskugu iman doono magaalada laluume ee dalka togo ay isku arki doonaan dhammaan ministeradani a c b da iyo ministerada erobiyaanku in maxaa la dhahaa shirka gaarka ay yeelan doonaan ministerada afrika ee acbda iyo kuwa kale karaibka basifiga ay ka soo baxdo natiijo fiican oo berri toole marka la naaqishi doono wadahadalka labadakunyoabaatanka bilaami doona in hordhiciisa laga sheekaysto oo wixii muhiimiyad u ah afrika iyo basifig iyo kariib uu ka soo baxay dalka soomaaliya waa markii u horreysay uu ka qayb qaato howlaha shirkan iyadoo dowladda jabuuti ay ku martiqaaday madaxda xoghaynta a c p iyo midowda yurub ee shirka hogaaminaysa way ku taageereen jabuuti tallaabadaasi iyagoo sheegay in soomaaliya dabcan ay xaq u leedahay inay ka faa'iidaysato saamiga ay ka heli karto deeqaha midowda yurub ugu yabaaho dalalka a c p madaxa xafiiska qaabilsan arrimaha midowda yurub ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed daahir faarax ayaa isna iga warramay waxay kala kulmeen gabagabada shirka shirkii maanta uu soo gabagaboobay maalintii ugu dambaysay runtii waxay ahayd maalintii ugu maaragtay dhibaytka badnaa waxaa fadhiyey wakiiladii midowda yurub ka socday waxaa joogay maaragtay shalay ra-iisul wasaarihii waddanka maantana waxaa nala joogay wasiirkii finansiga waddanka jabuuti iyo wasiirro maaragtay ka socday wadamada a c p-ga discushinka aad u adkaa runtaa laisu sheegay waxba lama kala qarsan aadan ii farxad gelisay in ma aragtay waddamadan afrikaanka ah maanta inta iskugu yimid mas-uuliyiintooda aysan waxba u qarin wax yar bointyar haddaan kuu taabto waxyaalaha ay european unionka siiyaan a c b-ga waxay ku sheegeen inay inta badan tahay governansiga iyo human rightska iyo wax la mid ah waxay soo jeedinayeen ee weliba ku adkaysanayeen uma baahnin taas waxaan u baahannahay in nalaga caawiyo in infrastructureka wadamadeena naloo hagaajiyo waxaan u baahannaha waxyaalaha shaqooyinka abuuri kara oo dadka ay ka faa'iidi karaan laakiin waxyaalaha ma aragtay aad idinkana siinaysiin annaga dawano ma aha yurub dimuqraadiyadda daawada u ah annaga waxaan qabnaa anadar dimuqraadiyad kale oo ka duwan taas waa discussion runtii wuxuu aad u adag oo annagana na farxad geliya soomaaliya haddaan nahay rabadaan muuse v o a jibuuti